kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dalladii ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulshoe arrimo gaara oo ka jira magaalada adaya meel ka baxsanba anigoo axmed tifow ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeennan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa dadkii ku tiirsanaa biyaha webiga shabeelle ee magaalada beledweyne oo cabsi badan ka qaba in cudurro ay ka dhashaan wasaqoobiga ku yimid biyaha webiga dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose oo biyayari wajahaya labadii bilood ee lasoo dhaafay iyo warbixin aan idinkaga hayno deegaano hoos taga magaalada gaalkacyo oo biyodhaamin loo sameeyey dadka abaaruhu ay saameeyeen kadib biyayiri ay wajahayeen in muddo ah aan ku bilownay kumanaan qoys oo ku tiirsanaa isticmaalka biyaha webiga shabeelle ee ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa xilligan wajahaya xaalad adag oo aysan ku heli karin biyo ku filan sidoo kalena ma awoodaan iibsashada biyaha macaan ee laga keeno magaalada bannaankeeda ama kuwa tubada sababo la xiriira inaysan heli karin lacagaha lagu iibsado webiga ayaa aada u biyo yareeyey intii ku hartayna waxa ay noqdeen kuwo midabkooda isbedelay dadkuna waxa ay ka cabsanayaan isticmaalka biyaha haddii ay wadaan in cudurro ay ka qaadaan shukri baryare oo ku sugan beledweyne ayaa soo jeedinaysa warbixin ku aadan shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa wajahaya labadii bilood ee ugu dambeysay dhibaato dhanka biyaha webiga ah haba ugu darnaadeeni dadka danyarta ah ee magaalada ku nool iyadoo ay si guud u jirto biyo la-aan baahsan oo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan saameysay taas oo ka dhalatay webiga shabeelle oo aada u biyoyareeyey iyadoo uu sidoo kalena midabka iyo dhadhanka biyaha ay isbedeleen caashe cabdi nuur oo ah hooyo haysata sideed caruur ah kuna nool xerada dadka barakacayaasha ah ee webi shabeelle ayaa markii hore ka soo carartay deegaanka afcad ee gobolka hiiraan halkaas oo abaar iyo colaad isbiirsaday ay ka jireen bartamihii sanadkii tegay ee laba kun labaiyo labaatan marka laga yimaado dhibaatada kale ee barakacayaasha haysata waxaa u dheer in biyaha oo markii hore ay si fudud ku heli jireen maadaama ay biyaha tubada ay ahaayeen kuwo macaan oo la cabi karo balse hadda ay dhanaan noqdeen islamarkaana biyaha macaan ee lacabo laga keeno ceel ku yaala deegaanka ceelgaal oo labaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne booyadaha keena magaaladana ay halkii fuusto oo biyo macaan ah ku iibiyaan laba doolar oo lacag ah arrintaa oo sii adkaysay in ay biyo nadiif ah si sahlan ku helaan waxa ay sheegtay maamo caasha in reeraha deriska la ahkaamka ay ka doontaan biyaha dhanaanka iyo kuwa nadiifka ah maadaama markii horeba aysan tubooyinka biyaha ku jirin xerada barakacayaasha iyadoo mararka qaar ay ka soo weyso ama loo diido sababtana ay tahay in biyaha macaan ay lacag yihiin iyadana aysan awoodin inay iibsato waxaan kasoo barakacay meesha la yidhaahdo afcad waayo waxay u culus tahay dadku biyo ma haystaan hoyna ma haystaan aadna ugu daran lambar wan biyo male wax la hogsado male biyihii ayagoo qaraadh ah oo cusbo ah nafta un waa qoyan yihiinoo la qaba hadda biyaha oo la helo oo kaamkaan uu helo kaam macnaha hadda tubo u xiran tahay ma aha lambar wan noloshu waa biyaha guddoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhuubow ayaa sooma u sheegay in uu si dhow ula socdo xaaladda webiga waxaana uu hay-adaha ka codsaday in si deg deg ah xerooyinka dadka soo barakacay loo gaarsiiyo biyo nadiif ah guddoomiye dhicisow ayaa sheegay in uu horay amaro ugu bixiyey in tallaabo ay laamaha amniga ka qaadaan oo ay soo qabtaan dadka qashinka ku shuba webiga iyo kuwa suuliyada u dhow webiga ku fura oo iyagana qayb ka ah in ay biyaha wasaqoobaan oo la cabi waayo balse ilaa iyo hadda aan suuro gelin in amarkaa uu fulo waxa uu ku eedeeyey biyayarada jirta inay qayb ka tahay dowladda itoobiya oo markii ay yaraadaan biyaha webiga xirata dowladda soomaaliyana waxa uu ka dalbaday inay la timaado la xisaabtan si arrintan wax looga qabto sidoo kalena waxa uu dowladda ka codsaday inay kaalin ka qaadato nadiifinta webiga oo hadda u baahan in laga saaro qashinka iyo bacaadka fadhiya maadaama uusan maamulka heer degmo iyo heer gobol aysan awoodin
waan ognahay webiga webiga inuu abr yahay oo waxba ay ku jirin oo la dhexmari kara waxaasoo dhowaan oo qashankii hore kii hore iyo iyo kii dambaba maaragtay ka buuxaan oo biyihii midabkoodana isbedeleen waxaan dareemaa etoobiya ay noogu timaadaa biyaha ugu badan markii muxuu ahaa ii sheegay yaraadaana way xirtaan markay badan ay bataana way fasaxaan muraayad cabdulla guure oo iyana ka mid ah dadka danyarta ah ee degan xaafadda ku tiimbay ee magaalada beledweyne ayaa sheegaysaa in xaalad hubinti la-aan biyo ah ay haysato iyada iyo dadka lamidka ah maadaama ay markii horeba isticmaalka biyaha webiga ku tiirsanaayeen haddana ay noqdeen kuwo wasaqaysan oo aan la cabi karin waxay tilmaamtay in lacagta lagu iibiyo halkii fuusto ay joogto laba doolar oo u dhigantaa konton iyo laba kun oo shilin soomaali ah balse iyada aysan awoodin maadaama ay korinayso saddex caruur ah oo ay aabbahood kala tageen wax masruuf ahna uu ku siinin maamuraayid oo niyadjab badan uu ka muuqdo ayaa sheegtay in dadka danyarta ah ee iyadu ay ka mid tahay aysan xamili karin in ay laba biyo iibsadaan waxaana ay maamulka iyo hay-adaha ka codsatay in ay danyarta ay soo gaarsiiyaan biyaha ay u baahan yihiin oo lacag la-aan ah
midayda kaleeto biyaha qaraarka labadaba lacag waaye annagana ma awoodno in aan bixinno lacagtaasi waxaa maamulka gobolka hiiraan aan ka codso lahayn biyaha noola dhigo lacag la-aan iyo hay-adaha gargaarka way mahadsan tahay wariyaheenna shukri baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhinaca kalena dadka ku nool in ka badan afar boqol iyo konton tuulo oo hoos yimaada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa biyo la-aan wajahaya kadib markii uusan u di'in wax roob ah sannadihii lasoo dhaafay sidoo kalena harihii biyaha ugu keedsanaa ay ka dhammaadeen ma jirto wax ceel ah oo ay dadkan ku haystaan tuulooyinkooda iyaga oo qaarkood ku qasbanaada in magaalada wallaweyn biyo u soo raadsadaan si ay u badbaadiyaan naftooda maxamed cabdiraxmaan oo tuulooyinka qaarkood booqday ayaa nooga soo diray warbixintan in ka badan laba boqol iyo konton tuulo oo hoos yimaada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa laga dareemayaa biyo la-aan baahsan oo soo food saartay dadka iyo dunyada ku dhaqan oo intooda badan aan lahayn ceelal ay biyaha ka dhaansadaan dhowr xilli oo lasoo dhaafayna aysan helin roobab ku filnaan karo in muddo ah waxa ayna wajahayaan xaalad adag oo abaara ah iyadoo qoysaska deegaanadan ku nool ay ku qasban yihiin inay u safraan qiyaastii lix saacadood si ay u helaan biyo ay cabaan xuseen cabdi oo ah aabba beeraley ah qoyskiisuna ay ka kooban yihiin sagaal ruux kuna nool tuulada ah bambadle oo ay ku nool yihiin toddoba boqol oo qoys ayaa sooma u sheegay in muddo lix bilooda ay waraha ama balliyada ay biyaha ka cabi jireen ay ka gureen degmadana ay aad uga fog tahay fuustadii biyahana qiima ahaan ay siistaan labo ilaa saddex doolar oo u dhiganta konton ilaa siddeetan kun oo shilin soomaali ayna u dheer tahay safar qaata ugu yaraan lix saacadood oo socda waxa uu sheegay in dhibaatada biyo la-aanta ay ka jirta deegaanka ay ku qasabtay in dadka qaar ay isaga baxeen tuulada iyaga iyo qoysas farakutirisa oo ku harsan haddii aysan helin gurmad biyodhaamin ahna xaalkooda u noqon doono in ay barakacaan xuseen ayaa xusay in xoolahoodii kuwii haray abaaraha aysan u heli karin biyo ay cabaan maadaama ah ay dadkii si ciriiri ah biyaha ku soo gaaraan balse laba ama saddexdii maalinba ay hal mar biyo siiyaan sidoo kalena ay dantu ku qasabtay in qaar ka mida xoolahoodii ay lahaayeen suuqa geeyaan si lacagaha ay ka helaan ay isugu daberaan in muddo ah lacag waaye saddex doolar ama laba doolar oo baryo ah walaalow maxaa ka leedahay oo ah ayaan macnaha ku soo aroornaa biyahana waa biyo wasaqa oo haddii macnaha la keeno cayaalka iyo macnaha haweenka iyo xoolaha iyo hadday cabaan oo shuban iyo ka qaadayaan oo aad u dhibaato badan nafhana naga geysa maahane alxamdulilah biyo oo macnaha oo muslimiinta oo cabaan oo u qalmaayaan ma aha laakiin naftaan kula dhacnay abaartana qabatay waa shan sano oo beer wax aan laga soo gooysanan oo alxamdulilaahi maalinka sinid kastana aan falayno aan ka waaweyno oo macnaha dalab aan ka soo goosanaynan faadumo sheekh cali waa hooyo toddobaatan jir oo ku nool tuulada fullaydheer ee hoos timaada degmada wallaweyn waxa ayna la nooshahay carruurteeda oo intooda badan xaas ah waxa ayna dhaqataa dhowr neef oo quudan jiray balka laga helo beeraha ay beeraan si caanaha ah laga helo ay u suuq geyso balse haatan waxa ay wajahaysaa biyola'aan daran oo keenta in inta badan ay gaddo lo'dii ay lahayd si ay dhuuntooda biyo ugu helaan maadaama ay israaceen abaaro iyo biyola'aan baahsan waxa ay sheegtay in biyola'aantan oo kale aysan arag muddo soddon sano ah balse ay arrintan ka dhalatay xaaladda abaareed ee uu dalku galay in uusan roob ku filan deegaanka ka di'in taas oo keentay in biyihii kaydka ahaa dadku ay isticmaalaan faadumo ayaa sooma u sheegtay inay u baahan yihiin in loo qodo ceel ay biyo ka cabaan maadaama uusan ceel lahayn deegaanka keliyana ay ku tiirsan yihiin waraha si loogu baxsado xaaladahan oo kale markii la galo oo ay dadka iyo dunyadaba ku badbaadaan wallan safar dheera noo ciyi oo la aragan jirjaan konton kun wala feena fiyid konton kun wala feeno hay abaar saddex sin wal manin ban abaar taas jirta saddex sin wal manin bar saasan abaar nin hay bal ma qabna bi ma qabna baahay nin dheer ha da baahan saddex sin awal manin ban un
inkastoo ay jiraan tuulooyin dhowr ah oo loo sameeyey biyo dhaamin haddana waxa aad isu soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada walnaweyn oo lagu qiyaaso ku dhowaad shan boqol oo tuulo si aan wax uga ogaanno ka warqabka maamulka degmada xaaladda taagan iyo wax ka qabashada kaalinta kaga aadan ayaa guddoomiyaha arrimaha bulshada walnaweyn haashim maxamed xasan shareero sooma u sheegay inay jirto abaar baahsan oo sababtay biyola'aan baahsan iyadoo uu maamulka muddo sanad ah uu jiro haddana ay isku dayeen inay arrinkaasi ay waxuun ka qabtaan dadkuna boqolkiiba siddeetan ay soo barakaceen waxa uu xusay in tuulooyinka yaaqdhuub iyo tabeelaha ay ciidanka militariga ka caawiyeen biyogaarsiin bilowgii sannadkan balse baayo xooggan ay jirto weli isagoo tilmaamay in ay ka warhayaan in tuulooyinka qaar looga tegay biyola'aan darteed laakiin ka maamul ahaan ay qaadanayaan intii karaankooda ah oo ay dadkan ku caawin karaan aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin booqashadan ugu soo booqoteen xafiiska arrimaha bulshada degmada wanlaweyn wax yar kadib markaan aragnay culeysyada ay jiraan waxaan codsi u dirsanay militariga koley ururka lahdayn ee afraad ayaa gacan naga siiyey koley dhowr tuulo ayaan biyo geynay intaas aan ku sheegayona boqolkii hal baahiyadaasna koley ma dabooli karaan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya ugu dambayntiina dhegaystayaal haddii xaaladahaas biyoyiri ay ka jiraan gobollada qaar waxaa dadka ku nool deegaana hoos yimaada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhinaca galmudug laga sameeyey biyodhaamin ay ka mahadiyeen dadkii loo sameeyey oo in muddo ah wajahayay biyoyari dadkan ka faa'iidaystay biyodhaamintan waxa ay isugu jiraan kuwa ka soo cararay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobolka iyo dad danyar ah oo horay u deganaa deegaanadan biyodhaaminta laga sameeyey fartuun diini oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa ku eegaysa warbixintan in ka badan saddex kun oo qoys oo ku nool deegaanada kale ah dagaari sadex xiglo docol bitaala jilab lahayre iyo qorqoora ayaa ka faa'iidaystay biyodhaamin ay ka wado deegaanadan hay-adda i m c qaybteeda biyaha tan iyo bishii febraayo ee sanadkan malyuun cabdi taaliil oo ku nool baadiyaha bitaale waxa ay ka mid tahay boqolaal qoys oo ka faa'iidaystay biyodhaamin loo sameeyey iyada iyo dadka deegaanka bilowgii bishaan maarso waxay sheegtay inay heshay qiyaastii saddex fuusto oo biyo ah oo ay muddo isticmaali karaan waxay tilmaantay in mararka qaar ay ku dhici jirtay raashinka oo ay haystaan karsan jireen waqti ka waqti maadaama aysan heli karin biyaha ay u baahan yihiin hooyadan oo markii hore ahayd xoolaaley ayay abaartu ka salfatay xoole isugu jira lo iyo ari haddana ay ku soo hareen keliya sagaal neef oo ari ah waxay xustay in markii hore ay isticmaali jireen biyaha nadiif ahayn maadaama aysan heli karin wax kale ayna ka qabsadeen laakiin nolol ahaan hadda biyodhaaminta loo sameeyey wax badan ay ka caawisay malyuun ayaa sooma u sheegtay in qoyskeeda uu ka kooban sagaal ruux iyo xoolahaba ay u heshay biyo ku filan laakiin waxa ay dalbatay in adeegan biyodhaaminta ah la joogteeyo inta ay ka baxayaan xaalada adag oo ay ku jireen ka hor biyodhaaminta biyaha waxaan ka faa'iidnay arrimo badan dhibaato awal waxaan qabnay oona ah oo xilli xun oo abaaraad lagu jiray hadda sida hore maan ahin biyihiina loo keenay aad iyo aad waa ugu farxnay waxbaa isankaayo bedelay waxaa u dhexeeya waxyaabo badan awal waag hore waxaa laga yaabaa biyo la-aantaas mar waqtiyaal aan nabdabshidan ka goor ka goor waxaa wax lagu karsadaa wax lagu haystaa waa biyaha
xasan maxamed jaamac oo ka tirsan hay-adda i m c qaybta biyodhaaminta ayaa sheegay in hawshan biyodhaaminta ay bilaabeen toban iyo sagaalkii bishii labaad ee sanadkan toban iyo sagaalka bisha soo socota ee abriil ee sanadka laba kun labaatan iyo saddex taas oo la macno ah in laba bilood ay samaynayaan biyodhaamintan waxa uu xusay in afar boqol soddon iyo laba booyadood ay booyadiina tahay konton fuustaqaad ay ugu talagaleen dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nuul deegaanada dagaari saddex xiglo docol bitaala jalablahayre iyo qorqoora qoyskiina ay maalintii ay u xisaabiyeen afartan iyo shan liitar oo biyo ah xasan ayaa sooma u sheegay in markii hore ay sameeyeen qiimayn sida deegaanadu ay u kala daran yihiin iyaga oo kaashanaya wasaaradda biyaha galmudug iyaga oo ka jawaabaya biyola'aanta daran ee ka jirta ilaa iyo hadda biyodhaaminta ay u sameeyeen saddex kun iyo lix boqol oo qoys kuwaas oo ugu darnaa waxa uu tilmaamay in marka laga soo tago biyodhaaminta ay jirto sidoo kale in wacyigelin la xiriirta sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda iyo daaweynta biyaha ay siiyeen si la mid ahna ay dayaactir ku sameeyeen ceelasha soolarka ah ee ku yaala xerooyinka dadka soo barakacay ee gaalkacyo ku yaala si ay dadka biyo yarida haysata u caawiso taargetka ama meelaha aa fokuska saarayna waxay ahayd magaalada gaalkacyo inta hoos timaada magaalooyinka gaalkacyo hoos timaada magaalooyinka ugu dadka badan laho dadka waxaa lasoo sameeyey assessmenta lasoo sameeyey dhulkaa lasoo maray intaana mashruuca bilaabeen ka hor markaa gudbinaynay ama qorin ama barbuuska gudbinaynay waxaas tagnay meelaha oo waa lasoo kormeeray kormeera ugu timay meelihii ugu dadka badnaa dadku ay ugu badnaayeen oo sida wasaaradda biyaha kale oo baa la tashanay oo wasaaradda biyaha oo galmudug baa latas la samaynay sidoo kale annaguna waa soo kormeernay marka kormeerkaasaa kusoo helnay baalka la yihahda dadka ka faa'idaystay oo biyahan ka faa'idaystay waxaa waaye oo labadan bilood waxa ka faa'iidaysanhaya waxaa waaye sagaal boqol iyo sagaal kun iyo lix boqol qoys waaye macnaha lix boqol oo qof waaye mahad maxamed khayre oo qoyskiisu ka kooban yahay laba-iyo toban qof kuna nool deegaanka qorqoore ayaa suumo u sheegay inay heleen biyodhaaminta loo sameeyey bishii labaad ee sanadkan xilli ay aada ugu baahi qabeen biyo dadka iyo duunyada ku nool deegaanka waxa uu xusay in dhibaato badan ku qabeen biyo ay cabaan ama ay ku weyse qaataan maadaama ceelasha isticmaali jireen gureen waxa uu sheegay in dadka iyo xoolaha ay hadda u helaan biyo ku filan oo nadiif ah islamarkaana ay rajaynayaan in marxaladan adag laga gudbi doono mahad ayaa tilmaamay intay abaarta darani jirtay inuu ku waayay xoolo badan haddana ay u joogaan keliya dhowr iyo toban neef oo ari ah sidoo kalena ay jiraan dad badan oo deegaanka ah inay u jiifaan cudurro ka dhashay isticmaalka biyo yar oo aan nadiif ahayn oo deegaanka laga heli karay ka hor inta aan biyodhaaminta loo samayn dadkii baa jeeran ka dhigtay cunadii baa lagu korsaday doonkii dhibaataysnaa aroori waayey baa la siiyey wax badan oo barwaaqo baan ka faa'iidnay awalgaadiidku biyaha waa noo keeni waayey badan baa udhaxay wax badan waan biyo la-aani waa fartuun cabdiraxmaan diini sooma
intaas ayaan maantana ku soo gebagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee dhibaatada biyeyari uga bixi karaan dadka xilligan la dhibaatoonaya nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefanada idaacadan mahadsanideen